wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta shir gadoomiyey kulan looga hadlayay horumarinta wada shaqaynta laamaha amniga iyo iskaashiga booliska iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka jubbaland kulankan oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa diiradda lagu saaray sidii loo horumarin lahaa wada shaqaynta iyo iskaashiga booliska iyo bulshada iyo guud ahaanba amniga iyadoo madasha ay ka qayb galeen qaar ka mid ah golayaasha baarlamaanka jubbaland mas-uuliyiin kala duwana odayaal dhaqameed iyo bulshada rayidka ah afhayeenka salaadiinta dhaqanka ee dowlad goboleedka jubbaland ugaase cumar cabdi xiire iyo brofesor cabdulaahi sheekh shaafici ayaa ugu horeyn kulanka ka hadlay boolisku waa xooga bulshada runtii inuu xooga bulshada u yahay dowladda gudaheedi waayo waa hay-adda sharciga fulisa haddaan haddaba hel maqalaa in badan idaacadaha ka maqala hayadaha amniga laakiin hayadaha amniga marka la kala saaro booliska ayaa ah hay-adda amniga dhabta hay-adaha kale nama isugu dhawaa ciidanka sirdoonka iyo mukhaabaraadka dowladda militariga difaaca dalka marka hay-adaha kale magacyo kale kala leeyihin hayado kale amniga oo kala jiri kara oo aan booliiskan ahayn nama sugidan ahayn ciidamada muuqdan aan ahayn booliska ha laga shaqeeyo boolisku waa dowlad waa nabadgelyo waa biisi waaye marka bulshadan intaasaan dheeraha annaga odayaasha booliska waa la shaqaynaa waa ku xirannahay waa la shaqayna madaxda waxaan leeyahay booliska aad iyo aad baad umaasantiin wax yar baa idinka dhimanaya intaana ku gar dadka wadooyin marka la marhayo dhibaatada hadda magaalada ka jirta u fara badan waxaa weeye waxaa weeye waa samxadda baabuurka iyo wadayaasha waa jaanis fiican aan rabna maantana aan kaga hadlo baabuurkii magaalada yaa badan baabuurkaa badan waxaa arkaysaa saddex iyo afar baabuur oo isgarab dhigay oo sheekaysanaysa haddaan dadku sharci kala hayin waxaana soconaya ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka jubbaland aadan axmed xaaji ayaa tilmaamay inay muhiim tahay dhismaha ciidamada jubbaland waxa uuna sidoo kale sheegay in barnaamijkan qayb ka qaadanayo tayeenta iyo kor u qaadidda shaqada iyo sidoo kale wada shaqaynta booliska iyo bulshada dowlad goboleedka jubbaland maanta waa maalin kale oo weyn waxaan isleenahay mashruucan j b b two wakhti badan ayaan gelinay oon ka soo shaqaynaynay waxaan isleenahay mashruucan inuu ka duwanaado mashaariicda kale ee dalka ka socota maxaa yeelay dhismaha iyo tayeenta ciidanka booliiska baryoratiga koowaad ee wasaaradda amniga weyn mashruucan wuxuu noqon doonaa mid isku xira dadweynaha iyo dowladda dadweynaha iyo dowladda booliiska u dhexeeya booliisku dowladdu matalaa cidda maanta sida tooska ah bulshada ugu dhex jirta ayaga weeye marka si loo helo ay u helaan tababar iyo tayeen ayuu mashruucan j b b uu ka shaqeynayaa sidoo kale dadweynuhu waxay heli doonaan meel ay cabashadooda kusoo gudbiyaan baahidooda kusoo gudbiyaan dowladnimada inaan u dhoweyno dadka oo ujeedadiisu taa weye booliisku maadaama ay u dhow yihiin dadweynaha u dhow yihiin oo degmada ka shaqeeyaan oo tuulada ka shaqeeyaan oo meel walba ka shaqeeyaan inay helaan xirfad iyo aqoon iyo tababar ku filan taa weye ujeedadu insha allahu tacaala waktiga dhow dadka meeshaan fadhiya hadda hortooda fadhiya waa dadkii dalkan ka soo shaqeeye wey dad aqoon leh tayo leh waxaan is leeyahay mashruucaanna waa mid ay bulshadu ka faa'iidaysan doonto